bismillaahi araxmaan iraxiim kulan habboon dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka aqoonkaal oo ah toddobaadle xilligan oo kale ka baxa raadiyaha himilo waa mid ka gaar ah barnaamijyada kale ee raadiyaha waxa uu kaabo u yahay waxbarashada annaga oo soo bandhigno taba lagu kobcinayo garaadka inta jecel waxbarashada waxa uu tilmaamaa halka ay ka jirto waddada lagu gaaro baraarta tacliinta annaga oo toddobaad weliba ku marti qaadna mid ama laba oo ka mid ah bahda waxbarashada barnaamijka toddobaadkan waxaanu ku soo qaadan doonaa
hadduu doorto ardaygii cibaan uusan faham badan ka haysanin hadhow waxaa mushkilo imaan doonto inuu cibaankaas uu dhaqaajin waayo ay ku cuslaato inuu cibaankii wax ka qoro sidee ardaygu uga gudbi karaa caqabadaha soo wajaha xilliga buug diyaarinta barnaamijkan waxaa soo saaray halkanna idinkala socodsiin doona anigoo cabdiciise rabbaaniya ibraahim cali ayaa farsameynaya soo dhowaada saaxiibayaal
caynul caafiya hosbital heybow ina hooyo waa adiga haarayo hahda ku hayee halkee lagaa haleelo horta lagaa hayaa haah baabasiir baay helo anigoo dhan i halakeeyo hamigaan lahaa iyo hankaygii hoos u dhigay halkan tag iyo halkan tag heedha waan ku daalo hantidaydiina way ku idlaatay alla halkeen beegsadaayo heedhe dawo aan ka helaa wareedha heybow ha hiifi naftaada halkaad ku bogsoon lahaydoo dawo heer saraa aad ka heli lahayd anaa ku hayo haatanba inakeen aan hore kuu geeyo caynu caafiya hosbital oo gaarigan hagaag u soo raac caynu caafiya hosbital waa halkani heybow ina soo geli kusoo dhowaada caynuncaafiya hosbital cudurrada lagaaga dawaynayo isbitaalka caynuncaafiya waxaa ka mida baabasiirka oo uu isbitaalku kaaga dawaynayo hab casri ah iyadoo aan lagu qalin ama aan lagu gubin wuxuuna isbitaalka kuu diyaariyey dhakhaatiir ajaanib ah iyo dawooyin tayadoodu la hubo caynucaafiya hosbitaal wuxuu isbitaallada kaga duwan yahay oo uu xanuunka faragsiilka ama galaha kaaga daweynayaa isagoo aan gubid iyo qalliin midna kugu samayn si casriya oo sahlan sidoo kale cudurrada uu isbitaalku kaga daweynaya waxaa ka mid ah cudurrada haweenka cudurrada carruurta iyo cudurrada guud caynucaafiya hosbitaal waxaad ka helaysaa qayb fiisatarabiye ah oo lagugu diyaariyey qalabkii fiisatarabiyada loogu talagalay oo dhammaystiran iyo dhakhaatiirtii kuu samayn isbitaalku waxa uu adeegsanayaa qalab casri ah sida kombiyuutarka uurku jirta ee haweenka shaybaarkii ugu dambeeyey iyo farmashii aad ka helayso dawooyin lagu keediyey heer kul ku habboon caynucaafiya hosbital waxa uu ku yaalaa inta u dhexaysa isgoosyada balaagsii iyo shirkole gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shirkole wixii faahfaahinta dheeriya kala xidhiir eber lixal sideed siddeetan iyo kow siddeetan sagaal toban ama eber lixal sagaal lixdan toban sagaashan
hagaag aan guda galno barnaamijka ardayga dhigta jaamacadda marka uu gaaro xilliga gebagabada amaba qalinjabinta wuxuu isku diyaariyaa diyaarinta buuggiisa qalinbedelashada oo ah buug ku xidhan inuu ka gudbo heerka jaamacadeed haddaba waxaa jira in ardayga ay muddo ku qaadato diyaarinta buuggaas oo marka hore laga doonayo inuu la yimaado qorsho cad oo ku saabsan howlgalkiisa buug diyaarinta waxa uu marka hore juhdi badan ku bixinayaa helidda mowduuc uu doonayo inuu wax ka diyaariyo isagoo marka dambena sii ambaqaado tallaabooyinka xiga haddaba siduu ardaygu uga gudbi karaa caqabad waliba oo soo wajihi karta xulashada ciwaan sahlan maxay ka saacidi kartaa ardayga diyaarinaya buugga weydiimahaas iyo kuwo kale ayaan hordhigay ustaad cabdiqaadir sheekh axmed oo ka mid ah barayaasha soomaaliyeed horta cibaanka inuu doorto cibaanka waxaa qayb ka qaadan kara inuu ardayga doorto fahamkiisa iyo cibaanka inuu ka haysto faham guud mar walba qofka waxa uu dooranayo waxaa muhiim ah cibaanka uu dooranayo koo waxaa ah xogta uu ka heli karo oo fikirka uu cibaankaas ka haysto inuu ay tahay cibaan fikir weyn uu ka haysto midda labaad xogta xogta buwaagta iyo macluumaadka meelaha kale uu ka heli karo inay tahay cibaan oo xogtiisa ay si fudud ku heli kar inay tahay taasaa waxay u fududaynaysaa inuu cibaankii uu si fudud hadhow ugu dhamaado tilaabooyin muhiim waa tilaabooyin badan ayaa jira ardayga lagu baahan yahay markuu rabo inuu cibaan doorto oo midaan hadda sheegay ay ka mid tahay cibaanka uu dooranayo inuu ka haysto faham hadduu doorto ardaygii cibaan uusan faham badan ka haysanin hadhow waxaa mushkilo imaan doonto in cibaankaas uu dhaqaajin waayo oo ay ku cuslaato inuu cibaankii wax ka qoro oo hadduu u doorto cibaankaas asxaabteeda dooratay ama asxaabteeda dhahda cibaankaas dooro oo isi macnaa cibaankaas fikir badan uusan ka haysanin hadduu u doorto qoridiisii cibaankaas ayaa culeys badan kasoo wajahayo sidoo kale cimaan markuu dooranayo jaamacadaha waa kala sharci jaamacad walbana waxay leedahay sharci gaar oo buugga koristiisa la raacayo tilaabooyinkaas marka isigoo ilaalinayo sharciga jaamacadda tilaabooyinka buugga loogu baahan yahay fikirka uu ka haysto jaamacadda inuu ciwaankaas uu ka haysto isagoo ilaalinayo ayaa loo baahan yahay ardayga inuu si degan ciwaan ku doorto ciwaankaasoo ah ciwaan uu jecel yahay horta ciwaanka fudud waxaa laga fiiriyaa meelo badan waxaana ka mid ah ciwaanka fudud waxaa ciwaanka keeni kara inuu fududaado inuu ciwaanka uu weyn yahay ciwaanka ciwaan walba ciwaanka uu ka weyn yahay xogtii xogta laga heli karo way ka badan tahay ciwaanka kooban ama ciwaan hooseedka tusaale ahaan ardayga hadduu ka hadlaayo rabo inuu ka qoro taariikhda soomaaliya waa ciwaan weyn wayna fududaanaysaa tusaalahaan inuu helo laakiin hadduu rabo inuu qoro ciwaan taariikhda soomaaliya xornimada kadib tii hore way ka koobnaane hadduu rabo burburkii kadib inuu qoro wax ka qoro mar walbo ciwaanka uu xogta u koobnaado xogta laga heli karo waxay noqonaysaa xog kooban marka ciwaanka inuu fududaado waxaa qayb muhiim ka qaadan karo inuu ciwaanka weynaado oo wax uu ka hadlayo wax guud uu yahay taasaa marka waxay fududaynaysaa in ciwaanka fududaado horta xog walba oo la raadinayo waxaa jiro meelo asaasi ah oo ardayga la rabo inuu u maro ay ka mid tahay maktabadaha ay ka mid tahay internetka ay ka mid tahay daraasado inuu sameeyo meesha xogta uu ka raadinayo hadday tahay xog juqraafi in meeshii uu xogta ka raadinayo uu tago saddexdaas qeybooda ugu muhiimsan meelaha xogta laga helo wallahi xogta xag xogta uu haboono qofka meelaha uu habboon uu ka raadin karo waxay ku xiran tahay ciwaanka uu doortay xogtiisa cibaano qaara waxay u baahan yihiin xogta in goobaha gooba xogta laga raadinayo in la tago gooba xogta la raadinayo in la tago u baahan marka cibaankaasoo kale xogta meesha ugu badanoo laga heli karo waa waa waa goobtii in la tago tusaale ahaan ardayga raba inuu wax ka qoro beeraha soomaaliya oo kale meelaha ugu badan xogta ka heli karo waa inuu beerihii tago ragga beeraleyda waraysto oo isagoo aana ka tegeenin maktabadii internetkii aana ka tegeenin laakiin goobihii xogta uu ka rabay inuu tago ayaa meelaha ugu badan ama ugu saxsan xogta uu ka heli karaa haddii ardayga uu heli waayo maktabadii uu heli waayo ciwaankii uu ka heli waayo internetkiina uu garan waayo ama uu qaabka wax loogu raadiyo uusan garanaynin ama meelihii uu tago hadhow wuxuu noqonayaa buugta xogta buuggiisa xogta ku qoran inay noqoto xog aan macno badan samaynaynin walaa horta ardayga inuusan aqoonin qaabka macluumaadka loo raadiyo isagoo jaamacad dhameeyey gaabis qayb dhankiisa ka imaado ayay horta noqon kartaa iyo aqoontiisa xog raadinta oo aada u kooban lagana rabo ardayga markuu soo gaaro xilli jaamacad aqoontiisa xog raadin inay kor aado ardayga hadduu dugsi sare ka soo baxo oo kale inuu xoog si fudud ku helo haddii ku adkaato waa loo cudur daari karaa laakiin ardayga hadduu jaamic yahay ugu yaraan in xog hadduusan haynin xitaa qaabka xogta loo raadinaya inuu wax badan ka haysto isiga ayaa laga rabaa marka waxaa waxaa sababi kara dadaalyaridiisa iyo fahamka uu ka haysto ciwaanka marka hore uu doorto taa mar hore sheeganay ardayga ciwaanka uu markii hore uu dooranaya hadduusan faham badan ka haysanin xogta uu ka heli karana waxay noqon kartaa xog yarun laa internetka waayidii hore internetka waa waa helitaankiisa aad u cuslaay oo dadka xogta internetka qaabka lagu raadiyo yaqaano dad koobanay ahaayeen laakiin hadda maadaama uu fududaaday helitaankii internetka gaar ahaan magaalooyinka waaweyn waxay fududaysay ardaygii inuu internetka ka helo xog waa hadduu yahay arday dadaalaya mar walbo dadaalka ayaa saldhig ah ardayga hadduu si yahay arday aan dadaalaynin xogta si walba u buuxdo ma ma arki karo dadaalkii lagu soo saaran lahaay ama xogtii uu kula soo bixi lahaay ma heli karo marka laakiin ruux hadduu internet haysto xog badan cibaanka uu ka doorto waa waa internetkaas uu ka heli karaa caqabadaha ugu badan ardayga in buugga lagu soo celiyo keeni karto jaamacad walba waxay leedahay shuruuc gaar ah buuggooda buugga loogu talagalay ardayga inuu maro shuruucdaas inuusan qaadin oo ka gudbo ama qaybtood uusan qaadin ama uusan wada qaadin caqabada ugu weyn oo ardayga wajihi karto in buugga loogu celiyo ayaa ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah ardayga buugaag hore jaamacadda laga qoray arday hore ay qoreen inuu adeegsado ayadana waxay qayb ka qaadan kartaa in ardaygii buuggiisa lagu celiyo oo la dhaho buuggan waa uu baxay uu arday hebel kaa horeeyey ayaa qoray saas darteeda waa waa waa waa ku celis waxaa kaloo ka mid ah oo sababaha keeni kara ardayga in buugga lagu celiyo in nidaamkii wax qorista ahay oo guud iyo midda jaamacadda iyo midda guudba inuu hareer maro oo waxa uu qoray waxay noqdaan wax iska daba imaanayo oo iyo xogta meelaha uu ka keenay inay noqdaan macnaa meel iskula dhow ama hal buug ama laba buug in xogta meelo aad u kala dhow uusan ka keenin waa waa muhiim waa muhiima referencing waxa wuxuu muhiim u yahay buugga in la helo xogta saxda meesha ka keentay mar qaar waxaa dhacda arday xataa isagoo referencigii qoray inuu qoray referenci isku eg oo laga yaabo buuggiisa idin inuu reference yar aad u kooban referenci aad u kooban uu ka qoro taasna waxay keeni kartaa cilad taasna waxaa horseedi kara marka horeba ardayga inuusan xariif ku ahayn qaabka wax loo baaro qaabka wax loo baaro oo ama gaar ahaan lagu baaro internetka tusaale ahaan hadda qaabka internetka wax loo baaro waa aada loo soo fududeeyey mar tusaale ahaan haddaad rabtid ardayga xogta uu raadinayo uu rabo inuu u raadiyo si b d f ah keliya inuu xogtii u qoro uuna ka hormariyo xidig ka horeysiiyo kana dambeysiiyo taas waxay u fududeynaysaa in xogtii uu rabay si toos ah websiteka u geeyo isagoo meelo kale aan usoo marin tusaale ahaan sidoo kale hadduu rabo inuu dukument ahaan u helo inuu ka hormariyo d d c ka hormariyo xogtii inuu dukument ahaan si toos ah xogtii uu rabay si dukumenti ahaan inuu u helo oo websitekii isagoo meelo kale aan sii marinin inuu si toos u geeyo ama tusaale ahaan hadduu xitaa powerboot ahaan u rabo in xogtii uu raadinayo uu ka hormariyo b b t taasna waxay u fududeynaysaa in xogtii uu rabay ayadoo meelo kale websitekuusan ku dhex jirin si toos u geeyo marka mar walba ardayga qaabka wax loo raadinayo uu xariif uu ku noqdo waxaa fududaanaysa xog badan inuu helo buuggiisan uu noqdo mid gudba oo aan lagu soo celinin ardayga hadduu cibaan meesha uu ka keeno uu laasan yahay haddii ardayga ruux kale uu ka saacido cibaanka meesha cibaanka uu dooran lahay isla ruuxaas hadda waxay noqonaysaa in uu qoro ma qoran karo cibaan arday qofka qof kale u dooro hadhow inuu qoro waa way adkaan kartaa cibaanka ardayga sida u sahlan u dooran karo waxaa qayb ka ah maadaama uu jaacad soo dhigtay buwaag badan uu soo dhigtay cibaanada uu xiiseeyo oo maadooyinka uu soo dhiganayo uu xiiseeyo qaab uuna xog badan ka haayo iyo cibaanada la heli karo oo markaas macluumaadkooda uu yaalo ama internetka ay yaalaan ama maktabada ay yaalaan inuu raajiyo taasi waxay fudayn kartaa inuu cibaanka ardayga cibaan si fudud u helo oo hal meel isdul istaagin uu ku noqdo macnaha fikirkiisii intaasuu sano gacanta usoo dhiganayay cibaanada uu xiisay maadooyin kala duwan uu soo qaatay buwa kala duwan uu soo qaatay si gaar ahaan kuwa uu xiiseeyo inuu doorto taasaa sida u fudud oo buuggan uu dhaqaaqi kara hadhow cilad badan uusan ku imaanin taasaa dad u fudud qaadi karo qofka inuu cibaan doorto ay tahay cabdicasiis waa waa waa culeysyada badan oo ardayga marra qaarkood uu isleeyahay culeysyada soo gaabso oo hadhowna gadaal ugu soo noqon ay ka mid yihiin sida saxdan waxay tahay ardayga culeyska markaas haysto inuu xalkeeda raadiyo halkaas oo ah hal hadhow isiga aan kusoo noqonaynin laakiin hadduu xal ka dhigo in ardaygii qofkan u diyaariya buugga waa xal waayey laakiin waxaa laga yaabaa xalkaas in hadhow dhibaatooyinkiisii si ay kusoo noqdaan marka sida saxda waxay tahay in dadka ku dhaamo buug diyaarinta inuu raadiyo qaabka wax loo raadiyo dadka ku dhaamo inuu raadiyo uusan macnaha buuggiisa hal meel hal cid uusan ku wareejinin uusa ka qayb qaata buug diyaarintiisa taas waxay u fududaynaysa hadhow difaacashadiisii inay fududaato buuggiisan aan lagu soo celin laakiin buug cid kale ay diyaariso ardag inuu difaacdo waxay noqonaysaa mid aad u adag waxaan u jeedinayaa ardayda diyaarinaysa buugga iyo dhammaan ardayda soomaaliyeedba arday mar walba waxyaabaha muhiimka u ah lama huraankan u ah waa dadaal ardayga mar walba oo waxbarasho ku jiro oo inuusan kala joojinin dadaalkiisa taasna waxay suurtagelinaysaa in ardaynimadiisa ay noqoto ardaynimo najaclaan dhanka kale markaan usoo noqdo ardayda diyaarinaysa buugga in mar walba ay buug diyaarinayaan ay ka fiirsadaan ciwaanka buugga ay ka fiirsadaan mar koowaad iyo mar labaad mar saddexaadba ciwaanka wuxuu u horseedi karaa in hadhow buuggaas uu noqdo buug wanaagsan ama jaamacadda ay aqbasho ay gudbo oo hadhowna si fiican u difaacdo mar walba buuggaas ama ciwaankaas xogta u ka haystaan ay weyn tahay ay noqoto ciwaan uu ku guulaysto marka insha allah guud ahaan ardayda waxaan u dardaarmayaa inay dadaalaan dadaal keliya ayaa lagu guulaysan karaa ardayga hadduu rabo inuu arday ahaado uuna haddana uu rabo inuusan dadaalin waa waxaan isla helaynin inta badanna aanan dhicin marka ardayga inuu arday noqdo uuna dadaalo ama inuu ardaynimada iska dhaafo uu meelis xoogsado wax ka dhexeeya ma leh marka arday inaad noqoto aadna dadaalin wax soo kordhinayso ardaynimadaas ma jirto oo hadhow waxay noqonaysaa ardaygii inuu jaamacaddii dhammeeyo ama uu dhammeyn waayaba hadhow suuqiina waxba uu ka qabsi karin oo wixii uu ka soo baxaa haddii la dhaho wax ka mida maxaa xasuustaa inuu dhaho wax aan ka xasuusta ma lahan marka arday walba dadaal ayaa wax lagu gaaraa insha allah dadaala nafsadiini iyo waalidiintiina bay ku farxi doonaan dadaalka aad samaysaan hadhow
moodalkii electronic ugu mudnaa marna aan laga maarmin waxaa kuu mideeyey oo meel qura isku keenay shirkadaha macquul iyo t c l electronicis u muraad oo marnaba hamoogaan faranjiyeera mag weyn iyo khasaaladihii la mahdiyo marna aan laga maarmin kuu karko ka sii mudan waxaa kaa maqsuudiyo meel qura isugu keenay shirkadaha macquul iyo t c l electronicis u muraad oo marnaba hamoogaan shirkadaha macquul iyo t c l electronicis waxyaabaha aad ka helayso waxaa ka mid a mukeefyada aan looga maarmin guryaha xafiisyada iyo goobaha muhiimka ah sida t b b iyo t c l oo ah kuwa safe energy wakhti badanna ku haynaya waxaad kale ood shirkadaha ka helaysaa faranjiyeerada subernational iyo t c l noocyadooda kala duwan tayadoodana laysku hadlayn karo sidoo kale shirkadaha macquul iyo t c l electronicis waxay kuu diyaariyeen khasaaladihii ugu dambeeyey oo casri ah isuguna jira subernational iyo t c l waana kuwo automatic iyo manual ah waxaa intaasi dheer kuukarada subernational oo ka kooban yaryar iyo waaweyn iyo weliba dhalooyinka tiifiyada oo kala jaad ah shirkadaha macquul iyo t c l electronicis waxay ku yaalaan suuqa weyn ee bakaaraha gaar ahaan wadada shirkadaha waxaana dhanka bari ay ka xigaan daarta mustaqbal wixii faahfaahin intaa dheeriya kala xidhiir eber lixal sagaal sagaashan iyo afar afartan iyo afar afartan iyo kow ama eber lixal lix lixdan iyo lix afartan siddeetan iyo siddeed
madrasadan magaceeda waxay leedahay muqdisho international school waxay ka kooban tahay afar qaybood oo waxbarasho ah qaybta koowaad waa qaybta xanaanada carruurta aan wax ku barno arday da-dooda u dhaxayso saddex sano ilaa lix sano ardaydaas waxaan barnaa qur-aanka kariimka adkaaro anaashi ducooyin xisaab af soomaali iyo alifbeetada ingiliishka ardadaas waxaan siinaa quraac qado galabkiina waxaan siinaa caano waxay helaan cayaaro duurkiina waxay helaan ugu yaraan saacadii bar ay seexdaan waxaan u diyaarinay gawaari guryahooda ka soo qaada kuna celiya waxa wax u dhiga macallimiin ku habboon waxbarista ubadka aqoonna u leh qaybta labaad waa qaybta qur'aanka kariimka oo u qaybsan saddex qaybood qaybta hingaadda oo ardayda xoogga loo saaro qoraalka iyo akhriska muddo koobanna ay ku bartaan qaybta labaad ee xifdintana waa qayb ardayda xoogga loo saaro boqolkiiba sagaashan xifdinta qur-aanka waxaan u raacinaa maadooyin asaasiga sida xisaab ingilish iyo af soomaali qaybta saddexaad ee qur-aankana waxaan ugu tala galnay gelinka hore inaan ardada qur-aanka xoogga u saarno gelinka dambena waxaan siinaa iskuul dhammaystiran qaybta saddexaad waa qaybta dugsiga hoose dhexe iyo sare oo iskuulaadkana wax badan waan uga gedisannahay qaybta dugsiga hoose waxaan ku qaadanaa siddeed maado maadada koowaad waa qur'aan ingilish carabi af soomaali xisaab saynis social iyo tarbiyo dugsiga dhexe waxaan ardada ugu darnaa kombyutar iyo qur-aan fasilka siddeedaad ardayda gaarta wiilal iyo gabdho waxaan ugu darnaa maadada cunakarinta ama home saynis dugsiga sare waxaan iskuulaadka dheernahay shan maado maadada koowaad waa maadada tafsiirka qur-aanka kariimka maadada labaad waa maadada kombyutarka maadada saddexaad waa maadada korontada maadada afraad waa maadada darwalnimada maadada shanaadna waa maadada dhaqaalaha ama busineska waxaan siinaa arday dugsi sare ka qalin jabisa shan shahaado shahaadada koowaad oo tafsiirka qur-aanka midda labaadna kombyuutarka midda saddexaadna korontada shahaadada afraadna darwalnimada shahaadada ugu dambaysana waa shahaadada dugsiga sare ee mawaada kala duwan oo arday kusoo qaatay qaybta afraad waa qaybta koorsada ama u diyaarinta iskuulka waan ugu talagalnay ardada da-da waxbarashadu ay kala wen yihiin si aan isu waafajinno muddo kooban dugsiga muqdisho international school wuxuu ku yaalaa degmada hodan xaafadda taleex waddada cabdiqaasin wuxuu ku dhegan yahay warshadii hore ee kokokolo dugsiga muqdisho international school waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada kala ah eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo kow konton iyo labo ama eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo lix toddobaatan iyo lix عزيما سعى لخدمة القرآن barnaamijka qonkaal ayaad degeysanaysaan saaxiibayaal oo aad kala socotaan raadiya himilo boqol laba dhibic shan magaaltiis
maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoona kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoona waa misbaaxii kaahiisu maanka ummacine mugdigii ka maydhay waa misbaaxii kaahiisu maanka ummacine mugdigii ka maydhay murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarmeen murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarmeen ham ogaanin taariikhda macallin leeyahay ham ogaanin taariikhda macallin leeyahay waa macallinku waa waa waa macallinku waa waa macallinku waa waa macallinku waa waa macallinku waa waa macallinku waa cadmigo moog marinka toosan kii u maleeye cadmigo moog marinka toosan kii u maleeye cilmigama muulaya noloshaa helay miftaaxi cilmigama muulaya noloshaa helay miftaaxi waa misbaaxii murug tiray garaadkii macluuliyo kasxumada muquunshay waa misbaaxii murug tiray garaadkii macluuliyo kasxumada muquunshay murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarmeen murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarmeen ham ogaanin taariikhda macallin leeyahay ham ogaanin taariikhda macallin leeyahay مالك وهوى مالك وهوى مالك وهوى ومالك وهوى مالك وهوى مالك وهوى magaca weyn mahadda keenay kii muujinaaye magaca weyn mahadda keenay kii muujinaaye agar la'aan mati waayel manfaciisu deeqo agar la'aan mati waayel manfaciisu deeqo ma akii ku muraadsaday kaaga ma suga ma kasta u haraadan maaha kii ku muraadsada kaaga ma suga ma kasta u haraadan murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarme murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarmee
barnaamijka aqoonkaal ayaad dhegaysanaysaan saaxiibayaal oo aad kala socotaan raadiyaha himilo mawjada boqol laba dhibic shan megahertesa
intaad ambanlayd cilada inigu ka tegi lahaa adduuniya aakhiraba ilaysbay ku tahay awlaada ku dara dugsiga
guud ahaan waxaan intaas kusoo gabagabeynayaa barnaamijka inta uu hawada ka baxayay waxaa dhanka farsamada ka qaabeynayay saaxiibkay ibraahim yare anigoo rabbaani ah ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay dhammaanteenu isku duuban ammaano allah
intaad ambanlayd cilada inigu ka tegi lahaa adduuniya aakhiraba ilaysbay ku tahay awlaada ku dara dugsiga